shir ballaaran oo ay kasoo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada siyaasiyiin waxgarad odayaal dhaqameed haween iyo dhallinyaro kasoo jeeda deegaanada aato yeed iyo ceel barde oo hoostaga maamulka koonfur galbeed ayaa lagu qabtay magaalada nairobi halkaas oo siyaasiyiintii ka hadlay oo qaarkoodna ay xolol horay uga soo qabteen dowladaha soomaaliya kuwana ay hadda ka hayaan ay si weyn ugu dhaliileen maamulka shariif xasan sheekh aadan sida maamulkiisu aanay ugu jirin dadka deegaanadaasi wada dega oo dhan cabdirashiid jaamac mursal oo ururka aqoon-yahanada soomaaliyeed ka socday ayaa sharaxay qaabka ay deegaanada koonfur galbeed u degaan beelaha cabanaya isagoo uga digay madaxda sare ee koonfur galbeed inaanay iska dhiga tirin tabashada dadka deega deegaanadaasi oo aan u horseedin in dadkaasi ay nidaamka federaalka gobollo kale ku darsamaan oo taladooda ama ay taladooda hoosgeeyaan dowladda dhexe ee soomaaliya xildhibaanada looma dhanna beeshanna way ka maqan tahay degmooyinka hadda la sheegay gobolka bakool oo ka kooban lix degmo lix degmo oo saddex ay si gaara u degto beeshan oo kale ah degmada yeed aata iyo ceel bardi waxaan leenahay maamulka koonfur galbeed haddii uu ka fiirsan waayo oo uu keeni waayo xuquuqdii iyo saamigii ummaddan ay ku lahayd dadka halkaa degan waxaa u furan oo micnaha ay samayn doonaan inay ku darsadaan maamulka hadda laleelaya la raba in la sameeyo gobolka hiiraan oo ay daris yihiin waxaa kaloo xaq u leeyihiin dowladda federaalka ah inay hoos tagaan
sidoo kale siyaasiyiinta ka hadashay goobta waxaa ka mid ahaa doctor xasan faarax xujaale oo soomaaliya xilal kala duwan ka soo qabtay siday ummaddan u wada noolaan jirtay inaan u wada noolaano oo danaheena iyo mustaqbalkeena dhisanno waxba kama qabo inaad madaxweyne noqoto waxba kama qabo inaad hogaamiye noqoto waxaan leeyahay dadweynow arrinta ayada ah ka fiirsada waxaan leeyahay aqoon-yahanka siyaasiyiinta ka soo jeedo koonfur galbeed ee aan aqaano iyo yaqaano ee aanu isgaranayno taas wixii aan ku wada hadli jirnay aan ku wada socon jirnay maaha wixii naga dhexayn jiray ma aha waxaan idin leeyahay taariikh xumo iyo juqraafiyo cusub iyo taariikh xun yaysan gobolkaa u bilaaban
dhammaan siyaasiyiintii iyo odayaal dhaqameed kala duwan oo goobta ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in maamulada dhismaya ay dhowraan cadaaladda iyo in si siman dadyowga wada dega ay wax u wada qaybsadaan maryan maxamuud bare v o a